bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal iyo daawadayaal meel kastood joogtaan dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka kulanka toddobaadka oo xilligan oo kale aad kala socotaan warbaahinta dowladda barnaamijka kulanka toddobaadka oo aannu inta badan ku soo qaadanno mawduucyada ugu waaweyn dalka iyo xaaladaha ka taagan soomaaliya ayaan waxaan toddobaadkan si gaara diiradda ugu saari doonaa dhibaatooyinka abaaraha iyo biyola'aanta ka taagan gobollo ka tirsan soomaaliya iyo baaqa wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya ee ku aadanaa in bulshada soomaaliyeed ay roobdoon iyo allabari sameeyaan si masiibooyinkaasi ku dhacay bulshada soomaaliyeed ilaahay uu nooga dulqaado wasaaradduna waxa ay cilaamisay afar maalmood oo marka hore dadka muslimiinta ee soomaaliyeed ay soomaan iyadoo kadibna roobdoonka iyo isu soo buxu ay wasaaraddu qorshaysay si ilaahay dadka soomaaliyeed ay ugu laabtaan oo ay uga baryaan in roob iyo dhibaatooyinka hadda haysta bulshada soomaaliyeed looga dulqaado wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya sheekh cabdulqaadir sheekh cali ibraahim baqdaadi oo ah wasiirka awqaafta ayaa barnaamijka marti noogu ah waxaa sidoo kale nala jooga agaasimaha waaxda diinta ee wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta sheekh cali sheekh maxamuud sheekh cali dheere waxaad soo weydiin doontaan dhegaystayaal iyo daawadayaal su'aalo la xidhiidha mawduuca aannu ka hadlayno iyo waxaa xilligan la gudboon guud ahaan bulshada muslimiinta ee soomaaliyeed maadaama wasaaraddu ay cilaamisay maalmo soon ah iyo sida guud ahaan dadka mas-uuliyadda saaran maadaama wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ay dowladda iyo u qaabilsan tahay gaarsiinta mawaadiicda la xiriirta diinta iyo sida loo baahan yahay in ummadda loogu hogaamiyo marka hore mudan wasiir kusoo dhowo annagoo kaaga mahad celinayna wakhtigaaga iyo fursaddaada
bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin uma asalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi waman iqtadaa bihadyihi ilaa yowmi iddiin amaa bacd dhammaan waxaan leeyahay bulshada soomaaliyeed ee na daawanaysa ee afkaas aanu ku hadlayno garanaysa iyo telefishinka qaranka s n t v iyo idaacaddiisa iyo raadiyihiisa ee ayaguna gaarsiinaya waxa ay dhegaysanayaan oo ay daawanayaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waana ku mahadsantihiin adeegan qaaliga ah ee aada u qabanaysaan bulshadiinna soomaaliyeed waayo horta qofku inuu waxgaarsiiyo oo tabliiq uu sameeyo diinta uu gudbiyo ama codka wanaagsan uu u gudbiyo ama xigmadda uu gudbiyo ama aqoonta uu gudbiyo waxaa ka horraysa aaladii lagu gudbin lahaa inuu helo marka waxa weeye wasiila min wasaa'il tabliiq wadooyinka wanaagga lagu baahiyo lagu faafiyo wasiilo ka mida weeye qofkii wanaag u adeegsadana ajarkeeduu helayaa haddaan anigu maanta meel bannaana intii dadka laiskugu keeno dadka ugu badan ee cod aanu wax ku gaarsiin karnaahay waa kumanaan laakiin telefishinku wuxuu gaarsiinayaa malaayiin iyo idaacaddu ay gaarsiinayaan waayo codkii iyo muuqaalkii barnaamijkiiba qof walba gurigiisa u geynayaan idan ciddii ka shaqaysa wadiifadaas ama shaqadaas si wanaagsanna u isticmaasha iclaamka khusuusan maxaanku dhahdaa iclaamka islaamiga oo dhanka islaamka markii loo adeegsado iyo khayrku wuxuu ka mid yahay liyuballiq shaahid minkum alghaa'ib yacnii tabliiqii diinta islaamku ay faraysay iyo in diintii la isgaarsiiyo wasaa-isheeda ugu waaweyn halkii qof ay gaartana ajarkeeda iyo fadligeeda iyo wixii khayra uu sameeyo abaalkeedii ama hawaabkeedii oo kale u yeelanayaa qofka sababta u noqday inuu iclaamka ka baahiyo marka wasaaradda warfaafinta iyo telefishinka iyo idaacadda qaranka dhammaan intaba waan ugu hambalyaynaya waajibkan ay gudanayaan waadna mahadsantihin waad mahadsan tahay aad baa umahadsan tahay mudane wasiir wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda soomaaliya sheekh cabdulqaadir sheekh cali ibraahim baqdaadi ayuu ahaa sheekh cali maxamuud waa sheekh cali sheekh maxamuud sheekh cali dheere ayaa isaguna ila jooga sheekh cali marka hore kusoo dhawo barnaamij
bismi illahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa mahadsantihiin tvga qaranka iyo idaacadda aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaad ka shaqaysaan wax badan oo ummadda soomaali wax u taraaya iyo waxyaalo badan oo dhibaato ah waxyaalo badan oo dhibaato ah oo ummadda inay ka gaashaamata la doonayo aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin ani mar haddii wasiirkayga hadlay oo ammaantii iyo mahaddii iyo shaqadii wanaagsaneedba uu idinku ammaanay ee aniguna waa maaragtay waa ku raacaa aad iyo aad baan ugu waafaqsanahay waxaana jecelnahay barnaamijka waxaa maanta daadihinaya wasiirka asagaana magaca wasaaradda ku hadlaaya wasaaraddana wasiirkaa ugu sarreeya intayna kale waa inaan la joognon ka warqabno oon la soconno barnaamijka oo ka wasaarad ahaan meesha uga muuqana mooyaane carabka iyo codka iyo fasaaxada wasiirkaale ummadda soomaaliyana la hadlaa waxaan ummadda soomaaliya ka codsanaa in ay dhegaysato dardaaranka maanta marxaladda maanta meel adag bay maraysaa webiyaashiibaa go-ay ceelashibaa go-ay biyihii baa dhammaaday xoolihii baa maaragtay dhammaaday dadkii baa khatar ku jira marka sidii loo samata bixi lahay in ilaahay lagu wareejiyo oo ilaahay la baryo mooyaane cid maanta baahi tiri karta ama dhibaatadaas qaadi karta ama hadday wax kasta noo sameeyaan inta baahi oo nahaysa naga deji karta ma jirto rabbiga mooyaane ilaahay mooyaane marka waxaan rajaynayaa inta maanta na maqlaysa oo amba gudaha joogta amba dibadda joogta inay dhegaystaan ay u dhega nuglaadaan ay soo dhoweeyaan oo waxay ka qaban karaan ay ka qabtaan dardaaranka wasiirka saasaan ka rajaynayaa waaya waa mahadsan tahay sheekh cali sheekh maxamuud dhegaystayaal iyo daawadayaal waxaan barnaamijka intaanu ku guda jirno oo aan idiin sheegay mawduuciisa inuu ku qatomo maanta baaqa wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda soomaaliya ee ku aadan in bulshada soomaaliyeed ay maalmaha soonka oo maanta ka bilaabanayay ilaa afarta maalmood ee soo socota ama saddexda maalmood ee soo socota ay dadku soomi doonaan afartaa maalmood kadibna dadku ay isugu soo bixi doonaan bannaanada si loo muujiyo oo ilaahay loo loo toobo keeno ilaahayna looga baryo in bulshada abaaraha ay ku haystaan gobollada soomaaliya iyo kuwa biyola-aantu haysaba in ilaahay uu roobkii roob uu siiyo ama ilaahay uu badbaadiyo oo dhibaatooyinkaas guud ahaan dadka soomaaliyeed ka dulqaado waxaan rabaa inaan idinkuna fursad aan idiin siiyo qaybaha dhexe iyo qaybaha dambe barnaamijkaba inaad su-aalo la xidhiidha mawduucan aada soo weydiisaan wasiirka iyo sheekh caldheere oo agaasimaha oo isaguna nala jooga mudane sheekh cabdulqaadir sheekh cali ibraahim baqdaadi wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda soomaaliya mawduuca ama iclaamka aad samayseen ee ku aadan in maalmaha afartaa la soomo kadibna wasaaraddu ay diyaariso in dadku ay isugu soo baxaan bannaanada oo roobdoon la sameeyo qorshahaad ka leedihiin waa qorsho noocee
bismi illahi raxmaan raxiim aad iyo aad baad u mahadsan tahay waana su-aal wajiiha oo qiimo badan annagu waxa aanu farnay waxay ahaayeen in dadkaas muslimkaahi ay ilaahooda subxaanahu wa tacaalaa xaggiisa u laabtaan dadku markii dhibaata ay ku dhacdo dhibaatadaas ayadaa ah cidda keliya oo ka faydi kartahay inay ilaahay subxaanahu wa tacaala ay tahay ilaahay wuxuu yidhi aman yujiibu almudara idaa dacaah wayakshifu suu waa su-aal furan yaa qofka markii dhibaato adag oo cidna uusan ula ciirsan karin ay ku dhacdo yaa ajiiba kana fayda dhibaatada waa allah subxaanahu wa tacaala yacnii gaal iyo muslimba inta ilaahay uu uumay duruufta ugu adag markay qofka soo qaabisho meesha keliya markuu u cararo uu baxsi ka helayo waa ilaahay subxaana wa tacaala sidaas awgeed inaanu ilaahay xaggiisa aadno oonu u laabanno dadku way khaldamaan way gafaan hase ahaatee ilaahay waa arxamuraximiin ilaahay qofka binu aadmigaahi hadduu khaldamo oo dadku ay khaldamaan ilaahay cuquubada kuma soo dedejiyo waa uu kaadiyaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa intuu qofku ilaahay uga soo laabanayo haddii ilaahay qofku uu soo laabto ilaahay waa uu ku farxaa lallaahu afrax bitawbati cabdihi almu'min ilaahay wuxuu uga farax badan yahay buu yidhi addoonkiisa mu'minkaahi toobada u toobad keenayo qof intay asagoo meel bahgooyaa jooga gaadiidkii u watay daabaddu watay intay kala luntay yacni saadkii iyo sahaydii iyo wax walba meeshuu ka yimidna uusan gaari karin meeshuu u socdana uusan gaari karin inuu dhinto un ay tahay markuu isqibleeyo meeluu isku duuduubay uu ku soo kacay iyadoo daabaddii ay dul taagan tahay farxadda uu ku farxo ilaahay uga farax badan yahy yacni addoommada ilaahay sidoo uu jecel yahay naxariistana uga hayo laakiin waxa weeye ilaahay laa yansaana laxda ilaahay hal ilbiriqsiyo nama uu iloobayo subxaanahu wa tacaala laakiin annagiibaa ilaahay iloobayna qofku biyaha uu cabbayo baadka uu cunayo neefta uu ku neefsanayo caafimaadka uu ku socdo aragga uu wax ku arkayo maqalka uu wax ku maqlayo xawaaraha dhiiggiisa jamiicu xarakaatihi wa sakanaatihi dhaqaaq kastoo dhaqaaqo iyo xasil kastoo xasilo waxay ka imaanayaan min allahi subxaanahu wa tacaala ilaahayga marka saas kuu idaaraynaya ama kuu maamulaya dhib markii uu dhaco haddana asaga unbaa kaa faydi karaa dhibku marka muxuu ku imaanayaa dhibka imaanayaahi wuxuu ku imaanayaa insaanka aadanaha sabab uu keensanayo ayuu ku imaanayaa sababtii dhibka adigu haddaad leedahay rabbina markii hore uu kuu naxariisanayay awaamirtiisa iyo talooyinkiisu oad khilaaftayna natiijadiisa ay tahay dhibka kugu dhacay markaad u laabatidna albaabkiisu uu ballaqan yaho furan yahay hadda meesha keliyoonna u carari karno oon u caban karnaahi inay tahay ilaahay subxaana wa tacaala cid walba yacnii aadanaha waxaa laga yaabaa dowladaha yacnii in ay u qortaan codsiyo in dalabaad loo diro in xiriiro maxaanku dhahda lala sameeyo xiriiradahaasi brosijur dheer bay marayaan wadooyin dheer bay marayaan qanawaad iyo kanaallay marayaan qofka aad u geynaysaaahina itaalkiisuba waa iska xadiday wuxuu awoodaahiba way iska yar tahay inuu wax kula qabtaa laftirkeedu waa markuu ilaahay doono maskaxdaas qofkaas go-aanku qaadanayo caalamul culuwi samadu ka imaanaya yacni wax asagu go-aan gaara uu yeelanayaahay ma ay jirto maadaama sidaas ay tahay albaabka ilaahay brosijur dheer miyuu u baahan yahay uma u baahna albaabka ilaahay waa furan yahay ilaahay subxaana wa tacaalaa wuxuu yidhi wuxuu gacmihiisa ayuu fidiyaa maalinta gelinkeeda hore oo yacni inta subaxdii sida uu toobad keeno kii caawa ama galabta dambaabay galabtana ama caawana gacmuhu u fidiyaa si kii maanta dambaabay uu ugu toobad keeno albaabka ilaahay mar uu xidhan yahay sideedaba ma jirto laakiinse waxa aanan u jahaysanayn ama aadaynin waa aadanihii wey waa annagii marka waxaanu yacni door bidnay war inaan nidhaahno war yaa codsiga ugu qaalisan cidda ugu awoodda badan ee codsigeenna aqbali kartaa yay tahay waa allah subxaanahu wa tacaala sidaas baanu waxaanu door bidnay inaanu waddadii munaasabka ahaydee diintu ayna fartay aanu dadkeenna farno taasoo ah markii dadku ay cabanayaan oo ilaahay ay u cabanayaan oo si jamaaciyah ay u cabanayaan sidii roobka haddii la waayo sida ceelashu hadday go-aan sida masaa'ib iyo duufaanna hadday yimaadaan dhibaata hadday yimaadaan alla bari bay dadku ay aadaan cindallaahi bay aadaan cindallaahi marka sida loo aadayo qaabkii roobdoonka loo samayn lahaa baanu soo bandhignay qaabka loo samaynayo waxa weeye marka koowaad dadka in la faro tawbo ilaahay in loo laabto in dadka la faro raddul madaalim qofkan yacni inuu dadka isku celiyaan wixii dulmi ahaa waayo qof baa laga yaabaa dhibka uu samaynayo inay inta kala saamayso ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi wattaquu fitnatan laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa war ka baqa oo ka dhowrsada oo iska ilaaliya fidno aanan ku dhacaynin inta dhibaatada samaysa keliya aanan ku dhacaynin maxaa yeelay haddii maxaanku dhahdaa balaayo ay timaado camata saalix wa taalix kan xun iyo kan sam labadaba way wada camimaysaa macnuhu maaha nin gurigiisana roob inuu ku da'ayo midna maxaanku raa roobkuusan ku da'ayn nin beertiisu inay aarmayso ninna beertiisu aysan aarmayn ninna col inuu gelayo ninna colka in laga qaadayo ma aha marka sidaas owgeed yacni masaa'ib jamaaciyaa jirta khusuusan dadku markii dhibaatada ay la jahraan oo ummadda kalena ay ku fiirsato haddii qofku camal khaldan uu sameeyo ama dembi khaldan uu sameeyo oo dembigaasi asaga uu qarsado oo asaga ay gaar ay u tahay taas ayadaahi ilaahay asagoo kula xisaabtamaya laakiin dembi hadduu qofkii la jahro oo dhibaato uu sameeyo oo dad buu dilayaa dadkii markuu dilayo ummaddii way fiirsanayaan qofkii maxaanku dhaha muslim buu xoolihiis qaadanaya ama uu haystaa ummaddii way fiirsanayaan sufuur buu intuu dharkii iska dhigay oo maxaanku dhahdaa cisyaan ilaahay buu halkaas la taagan yahay ummaddiina waa fiirsanayaan halkaas buu intuu qaatuu khamre intuu soo qaatuu wadooyinkii la istaagayaa ummadiina way fiirsanayaan ma dhibsanayaan taas ayadaa ilaahay cuquubu ka keenaya waxaa laga yaaba qofku inuu yidhaahdo warsoo gaaladu ayadaas maxaanku idhahdaa ay ay samaynayaan oo ay ay naxariista maxaanku idhahdaane helayaan oo laga yaaba inay dembiye ay galaan oo dhibaatooyin ay galaan oo ilaahay ay ka furtaan oo akhlaaqdii qiyamkii ay ka tagaan maxaa dhacayoo ayaga aanan lagu samaynayn horta iyagu markii uu bato fasaadkoodu ilaahay wuu ku sameeyaa dhulgariiruu ku ridaa duufaana iyo maxaanku raha faydaanaad buu maxaanku raha ku kiciyaa badda intuu kusoo kiciyo maxaanku raha xaasiir guryaha burburinayso hal mar maxaanku idhahdaa halaagaysuu ku sameeyaa dulqaad badan buu ilaahayse leeyahay gaalkaanse wax allaalay wuxuu khayroo sameeyo adduunkaa lagu jaazinayaa lacallaa ixsaan buu sameeyey wanaag buu sameeyey khayr buu sameeyey khayrkiisa abaalkiisa ilaahay goormuu siinayaa ilaahay aadanaha ma dulmiyo adduunku ku siinaya laakiin aakhira waxba kuma uusan lahayn adigaan mu'minkaahi aakhirana ilahay inuu ku badbaadiyuu rabaa adduunkana aad badbaadid iltisaamkii diiniga ahaa markii lagaa waayo ilaahay subxaana wa tacaalaa dhibaatadaada horta adduunka buu kugu dhandhansiinayaa inta mu'miniintaa marka aakhira ilaahay wuxuu kusoo saarayaa bixasbi camalkoodii niyadoodii inta ay laag tahay marka maadaama sidaas ay tahay waxaanu nidhi war aanu yacni si caam ahoo guud ahaaneed aanu u toobad keenno oonan ilaahay ugu xidhanno thaaniyan inaanu maxaanku idhahdaa la soomo oo saddex maalmood oo ka horraysa maalinta roobdoonta la soomo maalinta roobdoonkana ayadoo la sooman yahay dadku bananka iyo meelaha ay ku kulmi karaan ay iskugu baxaan markay iskugu baxaan annagu wadiifo gaaro annagu dadka aan u dirsanayna maaha waa shaqo an yatajihu ila allahi subxaana wa tacaala qof walba marka magaaladuu joogo tuuladuu joogo xaafaduu joogo ahlu xilliga iyo ahlulxilli walcibd oo culummada leh oo odayaasha leh ee waxgaradka leh ee maamulada leh ayagaa waxaa saaran waajibka ah markii fariintaasi ay gaarto inay isqabanqaabiyaan oo is abaabulaan oo u kacaan oo dadkii si guud ay bankii intay iskugu soo saaraan ay ilaahay subxaana wa tacaala hal gacan loo wada hoorsado oo gacmaha loo taagto maxaa yeelay rasuulkeenu salawaatuullaahi wasalaamu calayhi maalintaasoo kale markii uu baryayo go'a ilaa uu ka dhaco asoon dareemayn buu gacmaha kor u taagay ilaa kilkiliisu rasuulku salawaatullahi wasalaamu calayhi bay caddaankooda laga arko buu kor u taagay uusan soo celinaynin waxa weeye marka inaan an naltaji'a ila allahi subxaana wa tacaala inaan ilaahay aan xaggiisa u laabanno oon u cararno maalintaas maanta ahoo jimcaha dadku ay bilaabaan inay soomaan saddex maalmood ay soomaan maalinta afaraad oo isniinta ah ayagoo soomanna cid walbaahi meesha ay diyaarisay inay iskugu timaado oo maxaanku idhahdaa ay kulan ku samaysato ay ku roob doonto oo ilaahay fadligiis meeshaas ay la ku wada baryaan salaatul ististihii salaadii roob doonta ay kuwada tukadaan ducadii ay ku wada akhristaan ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in dhibaatadan ummaddan daashatay ee ilaahay ayadoo badahaas uu siiyey ee webiyadaas uu siiyey ee dhulkaas aarankaayoo barwaaqadaa uu siiyey ee biyahaas macaanka badanoo dhulka ka burqanayeena in la sifeeyay in wax lagu sameeya aan u baahnayn ilaahayii siiyey ilaahay isku diintay isku dabciga isku dhaqanka isku midabka isku maxaanko kalarka isku qowmiyadda ka dhigay nicamta intaas tira lagan la koobi karin soomaaliya allihii siiyey markay allahaas ay garato nicmadii ilaahay subxaana wa tacala uga shugriso in ilaahay subxaana wa tacaala uu ka abaalmarin doono oo maxaanku idhaahdaa uu rabbi subxaana wa tacaala colaadda ka qaadayo ilaahay uu ka qaadayo cudurrada uu ka qaadayo ilaahay subxaana wa tacaala abaarta uu ka qaadayo rakha iyo rafaahiyo iyo maxaanku idhahdaa naxariisna ay helayaan taas ayada ah maxaa yeele ilaahay wuxuu yidhi lain shakartum la aziidanakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid haddaad igu shikrisaan waan idin siyaadinayaa waan idinku darayaa haddaad igu kufrisaan ood igu abaaldartaanna cadaabkaygu waa daran yahay dadku waxaa laga yaabaa hebel baa saas yidhi hebel baasaan lahaa in yacni quli ilxaqa walow min afwaahi lmajaaniin dad waa qof waa la baxa ku yidhahdeen xaqa ka qaadaa layidhi alxikmatu daallat lmu'min famin ayna wajadaha fahuwa axaqu biha buu rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh xikmaddu waa baadi ka maqan mu'minka meeshuu ka helana isagay u tahay dan macnuhu ama mucaarad ku ahow dawlad ama muxaafado ahowe war ilaahay xaggiisa aan u jihaysano taas ayadaahi waxaan u malaynayaa inaysan u baahnayn yaa yidhi taasi yaa yidhi uma ay baahna taasi waxa weeye waa fariin guud oo cid allaale ciddii tidhaahdaba in la qaataahi ay khasab ku tahay qofkii yidhaahda yaa yidhi qofkaas isagaa maa kaana yuriid ilxaq xaq ma uusan doonaynin waxaa la yidhaahdaa xaqa iyo ragga xaqaa sarreeya qofkan yidhi qofku hadduu nin kastoo qiimale u ahaa hadduu baadil iyo qubxi iyo waxun uu sheegayo waxaas buu la egyahay hadduu qof xun ahaana wax fiican hadduu sheegayo waxaas buu la egyahay waxaa la yidhaahdaa laa tacrifu rijaal laa tacrifu alxaqa birijaal bal acrifu rijaala bilxaq war xaqa ragga laguma garto oo raggaa xaqa lagu gartaa qofkaan hadduu xaq sheego xaqaad ku garanaysaa laakiinse xaqi yaa yidhi hebel oo adugu aad taageersanayd ama aad rabtay inuu wax kuu sheego keliya xaqa ma odhanayo hadduu baatil yidhaahdo waa ahlu baatil buu noqonayaa hadduu xaq yidhaahdana ahlu xaq buu noqonayaa marka siyaadada ama hogaankay cidda iska lehi waa xaqaas waxaan leeyahay cid walbo meel joogta ee ahlu tawxiid oo laa ilaaha ila allahu dhahaysa ee waxaan aan ku hadlayna garanaysaay meel kastood joogtaan waajib baa idin saarane dadka u jiheeya ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa taas ayadaabaana nasrigooda ee naruuradooda ay ku jiraan wayahay waa mahadsan tahay wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda soomaaliya sheekh cabdulqaadir sheekh cali ibraahim baqdaadi ayuu ahaa oo runtii faahfaahin badan ka bixinaya mawduucan la xiriira iclaamka ama iclaaminta ay wasaaraddu samaysay ee ku aadan in maalmana la soomo maalinta kale afraadna hadduu alla idmo dadku ay roobdoon sameeyaan oo isu soo baxaan allana ay baryaan si ilaahay uu masiibooyinka iyo abaaraha iyo dhibaatooyinka kale haystaba uu uga dulqaado sheekh cali sheekh maxamuud sheekh cali dheere ayaa isaguna ila jooga oo ah agaasimaha waaxda diinta ee wasaaradda awqaafta sheekh cali marka dhibaatooyin noocan oo kale ay dhacaan oo ummad muslim ah ay masiiba ku dhacdo maxaa la samayn jira bismi illahi raxmaan iraxiim aad iyo aad baad u mahadsan tahay war caddeeye dhibaatooyinka hadda dhacaya kow ma aha waxay soo mareen umadyaalo oo umadyaalka islaamka ka horreeya oo wakhtiga nabi muuse wakhtiga nabi sulaymaan iyo ayay soo mareen waxay dhacday abaartu wakhtigii nabigay dhacday wakhtigii sayid cumar bay dhacday wakhtigii mucaawiya ayay dhacday wakhtigii sayid cali bay dhacday wakhtiyaala ka dambeeyey dhacday wakhtiyaala ka horreeyey dhacday abaartu waa jiri jirto waa dhacda dhibaatooyinka waa dhacaan haddana ummad haddaad aragto ma wada sinna dad caqli leh ama cilmi leh ayaa ka soo baxa oo sidai ummaddaa lagu samata bixi lahay ku fikira marka waa la socotaa wakhtiga nabiga caleyh isalaatu wasalaam nabiga isagoo khudbo akhrihaaya inuu nin istaagay iyadoo jumco ay tahay sidai maanta oo kalea ee uu rasuulka ilaahayow xoolihii waa halaagsameen waddooyinkii waa go-een abaar baa jirta dhibaataa jirta ilaahay noo bari rasuulku intay ka dhacdo ma dhihin gobolkay ka dhacdo ma dhihin gacmahu kor u taagay isagoo khudbadii waxaynaaya saddex jeer ayuu wuxuu yidhi allaahuma aqithnaa kayfan allaahuma aqithnaa kayfan muqiifan hanii'an marii'an mariican isla saacaddii dabayl baa kacday roob baa da-ay ilaa jimcihii buu da-aye oo kale dabadeed haddana jimcihii kale ayaa waxaa soo noqda nin baa soo noqday inuu kii yahay loo maleeyo markaasuu yiri waddooyinka waa go-een xoolihii waa halaagsameen guryuhu waa dudumeen ilaahay noo bari in roobka alla naga qaado waa ninkii shalay dhahayay roobka maaragta noo bari roobka marka hadduu bata laftarkiisa duufaan noqdo dhibaato waa keenayaa marka hase yeeshee waxaa la yidhi dacooyin aan la aqbalin baa jira ruuxa hadduu yidhaaho ilaahayow sanadkan roob haddii ini aniga muxuu ahay ii yaallaa raashin beecahe ha ii gadmee ilaahay ka aqbali maayo ruuxa musaafirka hoo socda hadduu yidhaha intaan gurigayga ka tagay yowsan roob di'ina ilaahay ka yeeli maayo maxaa mid kasta midaa musaafira haddii oo midkii musaafirkaaba roobka loo jooji tago roobkii la arki maayo markaas haddii kii raashin haysta loo jooji taga daraaddiisna roob la heli maayo marka dhibaatadaa soomaaliya dhibaataa haysata guriyaashiaa go-ay abaaro aan nooceedan la arkin baa soomaaliya ku degtay marka wasiirkayna waa fikiriyey wasiirku waa fikiray madax kaleentoodoo la qabto wasiiraana way jiraan in ummaddan loogu baaqo in sad afar maalmood la soomo maalinta afaraadna iyadoo la sooman yahay ilaahay la baryo iyadoo laysku duuban yahay oo aan la odhanayn waa koonfur waa waqooyi waa gobollada dhexe aan la odhanayn oo soomaaliya oo dhan ah ilaahay la baryo wasiirka taasuu soo jeediyey midow hadda ka hadlaayo idaacadda u fadhiyo oo ummadda uu ku toosinayo ummaddu ay rabto inay la garatana waa isla ayada barnaamijkii uu hore u bilaabay saddex maalmood ka hor umuu haddana mar kale ummadda oo ugu tikraarinaya ugu soo celcelinaya annaguna waa la joogno mar kastayo fikradaha iyo waa maaragtay waa la jeclayno waa wax aan aqbali karno ummadda loola jeedi karo annaga laftarkeena dhibaatada waana wada saamayse dadkaaga ha saamayso duunyadaada ha saamayso dalkaaga ha saamayso si kastaba qof kastaoo soomaaliyeed derajo kasta ha lahaadee dhibaatada waxbaa kasoo gaaraya marka waa isaga waa ku mahadsan yahay annaguna ummadda baaq kale waa la garab taaganahay midda midda wasiirka ayaan la ayidaynaa midda wasiirkaan la raacaynaa waxaan leenahay weliba hala qunuudo wasiirku wuxuu yidhi hala qunuudo salaadaha faralkaa kuwa salaada subax oo la qunuudi jira lama rabo qunuud kaleentoodoo qunuutu naasila la yidhaho roobdoona oo ducadii roobdoonka la aqraya ha lagu daro waa duhurka waa casirka waa maqribta waa cishaa waa salaadahoo dhan ha lagu daro qunuud waaye qunuudkaas waxaa weeye roobdoon waaye asana roobdoonka uu kamid yahay nooc ka mida wey ha lagu daro weli wuxuu yidhi hala soomo waa maaragtay ha laysu yimaado waxaa noo dhiman kaliya sidaan isula shaqay lahayn annagoo isla doonayna khayrka ka noogu sarreeya iyo ka noogu hooseeyaba aan ummaddu in ilaahay inta barido ilaahay uu ka qaado dhibaatada kulli raalli baan isaga nahay waxaa jirta marka roobka la waayo owbyaashu ay go-aan ee ceelasha go-aan xayawaanka kaleentood oo bani aadamka ku hoos noolay waa habaartamaan waxay odhanayaan bani aadamow adigaa noogu sabab ah adaa macaasi samaysay taadaa ilaahay ka caraysiisay bani aadamkay leeyihiin nabiguna waa sheegay calayh isalaatu wassalaam wuxuu iri lowlaa lil ilaahi cubaadun rukacun wa atfaalun lilyataamaa rudacun wabahaa'imun fi lfalaati rutacun la suba calaykum ulcadaabu saban haddii aysan jiri lahayn dad ilaahay habeenkii u soo jeeda oo ilaahay baryaaya haddii aysan jiri lahayn ilmo yaroo naaska haaya oo ooyayo haddii biyo waayaan ooyaya haddii aysan jiri lahayn xoolo daaqaaya ee biyihii ka go-een cadaabaa laydinku shubi lahaa yuuri waa waxaad samayaysiin daraaddeed laakiin intaas ayaa laysugu dhaxariisanayaa marka ilaahay waxau leeyahay sadawaad garbaash buu leeyahay ou dadka ku garbaasho haddana waa ka dabciyaa ilaahay marka waxaan rajaynaynaa in haddii aan nahay gobollada dowlad goboleedyada haddii ay nahay madaxda dowladda hay-adaha nabadgelyada taas wasiirkaa ka hadli doono oo daarankiisa ku dhammaystiri doonee laakiin inaan wada shaqayno raadiyo muqdishow haddaa tihiin iyo haddaan wasaaradinaha kaliya hawsha nagala rabo ma wada qaban karno ma wada qaban karno laakiin saan isula qaba lahayn iyo sidaan u wada shaqay lahayn wasiirkaa noogu khatimi doono waa arrintaas dadkayna waa ka naxsannahay dhibaatada hayse maaragtay waa adi aday noogu culus tahay waxaan ka aamusi karna ma aha sidii wasiirkaba ou u arkayo oo wasiirka ou u daneeyey oo fikraddan asagaa keenay oo ummadda soomaaliya maaragtay unay ilaahay maaragta ku xiranto iyaday ummadooda ilaahay laysku xiro oy ay ogaadaan haddii ilaahay baryaan in ilaahay uu ka faydayo ay ogaadaan arrintaas arrin laruuriya laga maarmaan ah waaye waa loo baahan yahay marka aniga wasiirkaan la qabaa barnaamijkoodina ma wato waa ummadaynana ummad waxaan rabnaa udhiga jiracsan waxa loo sheegayo haddii la yidhaaha culummada masaajida ha qunuudaan waa inay qaataan qunuudka haddii la yidhaha dadweynaha ha soo baxo waa inay soo baxaan haddii la yidhaha qalab ha la qaato ee dadweynaha ha lagu soo wareejiyo maalinta la soo baxayo waa inay qaataan haddii la yidhaha aan isugu dukanna meel heblo degmooyinka isma gaari karaane waa inay qaataan waa inaa udhiga lagunaana baaqa wasiirka iyo dowladda waa inaa udhaga lugaana waa udhaga nugulnahay waana waafaqsannahay dadweynahana waxaan leenahay waxaan qabnoo wanaaga nalaqaba kulli dantaynaa ku jirtee waayo aad baa umahadsan tahay sheekh cali sheekh maxamuud sheekh cali dheere agaasimaha waaxda diinta ee wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dhegaystayaal iyo daawadayaal barnaamijka qaybihii aan fikradihiina aan idiin fursad idiin siinayna ayaa la gaaray waxaadna naga soo wici kartaan siddeetan iyo lix toban toban iyo kow siddeetan iyo lix toban toban iyo laba siddeetan iyo lix toban toban iyo saddex siddeetan iyo lix toban toban iyo afar intaba waad naga soo wici kartaan oo aada si toosa su-aalo ama fakar waxa ad qabtaan aad halkan kasoo jeedin doontaan wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda soomaaliya sheekh cabdulqaadir sheekh cali ibraahim baqdaadi ayaan dib ugu laabanayaa sheekh cabdulqaadir wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta hawshan intaanay iclaamku kasii daynin ama warbaahinta intaan kasii daynina idinku laftiina ma isku daydeen inaad maaragtay ama masaajidda ama imaamyadoo kale ama qaybaha kale ee inaad u gudbisaan fariintan si ugu yaraan loo wada helo dad si jamaaciya hawsha su wada guta ama waajibaadka su wada guta wasiirka ka soko anaa ku jawaabayo taas arrintan wuxuu ahaay dhibaatadan in muddaahay jirtay cabaadka gobolladuu ka soo yeeray meel walbuu ka yimiday waa loo yeeray culummadii khadiibyaalka waa la wacay waa loo sheegay dhibaatada jirta waa loo sheegay laakiin waxaa haddana leesla gartay idoo wasiirku marka hore fikraddaas laftirkiisa uu soo jeedshay in culummada la waco oo wasaaraddu ay wacdo ee loosii diyaarsho asaga loosii diyaarsho isagoo ay walba soo jeedshay haddana wasaaraddu way wacday agaasimayaashaa wacay xogayaha joogtada ahaa wacay annagaa wacnay arrintaas dareenkan waa jiriyey waana laysku soo qaaday laakiin qaabka marka magac dawladeed loogu gudbi lahay magac culmo loogu gudbi lahay dee wasiirka magaca culummadana waa wataa magacii dawladdana waa wataa isaga sidaasoo maaragtay arrinta u wadaa marka saasaan aan kula socodsiihay waa maadsantaa shee cali haye wasiir
bismillahi raxmaan raxiim arrintaas ayada ah wasaaraddu waxay la xiriirtay wasaaradaha dhigeeda ah oo maamulkeedu uu la xiriiray waxaanu la xiriirnay rag dad badan oo culumo ah xataa kulan baanu ku qabanay wasaaradda ooaan u malaynay in telefishinka iyo idaacadda laga baahiyo intaas kasii horna baaq guud baanu horay ugu dirnay muddo ka hor ooaanu u diraynay bulshaweynta soomaaliyeed iyo dhammaan oo uu ahaa labada shayba iskugu jiray midda ahayd in la roob doono iyo midda ahayd in la iskaashado oo la isdacmiyo oo la iskacan qabto waayo waxa weeye laba shay baa meesha ku jira mid waxa weeye ilaahay wuu isku imtixaanayaa dadka kan waxaysta iyo kan aanan waxaysaninba sidaas awgeed haddii dhibaatooyinkan oo kale ay dhacaan xisaab baa waxay ku imaanaysaa inta waxhaysata haddii maanta aad adoo dherigsan oo biyo saxarla ah ama caafiya oo biyo nadiifa cabaya guri qabowna ku jira qadadaaday quraacdaaday cashadaaduna isku kaa dul saaran tahay abaari inay jirtay aaran in lagu jiraba aadan kala ogeyn dadna ayagii waxay cunaan intay waayeen xoolihii waxay siiyaan ay waayeen waxay cabbaan ay waayeen oon iyo dhibaato intay qaadatay maxaanku idhaahdaa ay haysoo qofkii maxaanku idhahdaa uu dhibaato la kulmo haddee xisaabtaas ayada oho meeshaas ka soo laabanaysaah kaama ay bixinayso biri ka maalmo ilaahay subxaana wa tacaalaa wuxuu ku imtixaanay aqniyada fuqaradu ku imtixaanay fuqaradana aqniyadu ku imtixaanay waa laysku imtixaanan yahay innaa jacalnaa maa cala alardi ziinatan lahaa linablohum ayuhum axsanu camalan buu ilaahay yidhi waxaan dhulkan ziinadan iyo guryahan iyo daarahan iyo quruxdan aan u saarnay inaan cidda wanaagga samaynaysa iyo cidda kale kala ogaanno camalka wanaagsani waa maxay inaad intaad shaqaysid aad ka shaqaysid aadanaha wixii dadka anfici lahaa maanta soomaaliya uma ay baahna dibad in laga taageero qof walbaahi jeebkiisa waxa ku jira haddii boqolkiiba toban uu ka bixiyo boqolkiiba toban hadduu ka bixiyo waxaa xaqiiqo ah malaayiin milyan bay malaayiin bay noqonaysaa lacagtaasi qofka maanta tobanka dollar hada helaya hal dollar hadduu bixiyo kan boqolka helaya toban dollar hadduu bixiyo kan kunka helaya hadduu boqol dollar bixiyo tan tobanka kun helaya hadduu kun dollar bixiyo kan boqolka kun helaya hadduu toban kunoo dollar bixiyo kan milyanka helaya hadduu boqol kunoo dollar bixiyo sidaas ay ku socoto ummaddan ayadaahi uma ay baahna in dibad laga taageero qofku markuu bixiyana allaahuma acdi mumsikan talafan wacdi munfiqan khalafan subaxdii qorraxdu markay halkaas ka soo baxdo laba malag baa ducaysa waxay yidhaahdaan ilaahayow ninka bixiyaha bedel sii ilaahu haystahana ka baabi'i xaqiiqada jirtaay waxa weeye ummadeenna ummadaha ugu shaqada badan ugu ganacsiga badan ugu firfircoon way niman odayaalaan weydiinay waxaan ku idhi winow riskigaana dalka uu jiraa ganacsato ahaa soomaalida dadka ugu taajirsan kabitaalkooda inteebu leeyahy hal bilyaneer ma leenahay yacni kun milyan inay gaartay miyaanu leenahay waxaa la yidhi maya kabitaalladeennu dhowr markii laysku dardaro baysanba gaarayninoo ragga ugu tugtugroon ah waxyaalaha sababay ma garanaysaan baa layidhi dadka kama shaqo yarin kama dawlado maxaanku idhahdaa faqriga ama dhibaatada ka jirtaay soomaaliya laga yaabo baa milyaneero bilyaaro lacaga leh leh waxa aan uga duwannahay waxa weeye dadka annagu wax waan bixinnaa waxaan bixinnase waa wax markii horeba uusan naga soo saarin baacif diimeed iyo muslin waxtar ee ay naga soo saartay afaara qabiil iyo tolnimo waxaa laga yaabaa qofkaani xataa sadaqa hadduu bixinayo toban qoysoo meeshaan ku baahan oo ku dhibaataysan intuu ka dulbootiyo waa riximkaaga waa sax oo qofka sadaqadu inaad riximka aad siisaahi way wanaagsan tahay laakiin riximkaagii inaad kun dollarood bixin lahayd kunkiiba riximkii aad siisid waxaa ka habboon caawa wixii uu cuni lahaa intaad siisid kuwaan kaloo baahanna inaad wax siisid ummaduhu waxay leeyihiin jamciyaad iyo hay-aad khayriyay leeyihiin oo ayagu ay samaysteen waxaan yacni laga yaabaa in ay waxa ay maxaanku raha dadkaas soo saaraan zakadooda keliya malaayiin inay noqotaa laga yaaba len qofku markuu bixiyo oo bixiyo oo bixiyo oo hantidiisa qaar ka mid ah uu ku talagalo inuu bixiyo soomaaliya hadda waa dal boqolkiiba boqol muslima haqaafada waqfiga maxaanku raha maan dhawitaan isbitaal arkayay dadkii cudurraa ku dhaca keliyihiibaa maxaanku idhahdaa finish noqonaya keliyihiibaa in la dhaqo u baahan qof maskiina oo aanan heli karin wuxuu cuni lahaa kellidiisu markii ay xanuunsato oo asbuuciiba ay dhiqid u baahan tahay soddon dollar iyo ka badan in kellidiisa lagu dhaqo wuxuu cunana uusanba heli karinin qofkaas asagaahi ma wuusan u baahnayn barnaamijhu waqfiya ama barnaamij maxaanku idhaahdaa yacni la nidaamiyey ee loogu talagalay dadka keliyaha xanuunsan yihiin oo keliya yacni takaaful waxaa laga yaabaa milyan dollar mashruucaan dhammayn sanadkii inuu barnaamijkaas u baahan yahay dadku takaaful hadday caafimaad noqoto ayagaa dadku iska faalo qaadi kara hadday dadku abaaro noqoto ayagaa iska faalo qaadi kara waxay keliyao u baahan tahay dadku inay isnidaamiyaan ayna bartaan horta qofkaani waxna inuu cunoo qaato waxna uu bixiyo laakiin inay wax un soo galaan qofku oo dariiq saxnin dariiq khaldankuu ku raadiyaba jaabka un inuu wax soo geliyo keliya wixii ku soo gala qaabkay kugu soo galaanba wax inaad ka bixisaahi maxaanku idhahda munaasabadeeday leedahay taas baan horta dadkii aan ugu baaqna maanta qof walba haddii akown ay furaan shirkadahaas itisaalaadka ama isgaarsiintu oo sida e v c gaasoo kale ah oo abaarahaas ay u furaan telefishinadaas iyo idaacadahaas laga wacyigeliyo massaj qof walba uu usoo dhaco massajkaasoo odhanaya in maxaanku idhahdaa halkudheg yar intii loo sameeyo walaal koobkaad cabbaysid koob lamid a oo biyo a walaalkaa si oo nambaro la siiyo yaro nambar hebel taabo shan sinti baa kaa go'aysa nambar hebel baa taabo hal dollar baa kaa go'aya nambar hebel taabo toban dollar baa kaa go'aysa qof walbaahi dhiiq dhiiq uu siiyo waxaa hubaala akoonkaasi dhowr beri gudahood inuu maxaanku idhahda buuxsameeyo waxay kaloo keliya u baahan tahay dadkaani waxooda inay nidaamsadaan marka taas haddii la helo oo dadku ayagu ay isku tiirsanaan ay helaan in ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi maxaa xadiis qudsi wuxuu ahaa irxamuu man fi lardi yarxamukum man fi samaa allihii culuwiga sarraynta lahaa ha idiin naxariistee adinku ardada iskugu naxariista naxariistaasi hadday timaaddo dadku waxaa xaqiiqo ah in ilaahay subxaana wa tacaala uu u naxariisanayo dhibaatada dhacdaahi laba sabab bay ku dhacdaa labada sabab waxa weeye dadku inay waddadii ilaahay ka bayraan iyo dadku inay ayagu aysan isku naxariisanin haddaysan isku naxariisaninna caynilqadab baa ilaahay uu ku soo fiirinayaa ila ilahay dadku waa isku imtixaanay subxaanahu wa tacaala qofkaan looma waayin ilaahay subxaana wa tacaala uma uusan waayin waa maxaanku idhahdaa allihii qaniga ahaa oo qaadirka ah oo qawiga ahaa ee casiiska ahaa weye ilaahay sharaf buu leeyahay ilaahay maxaanku dhaha bakiil ma ahna waa jawaad waa alla deeqsiya ilaahay subxaana wa tacaala waa arxamu raaximiin inta naxari qofkaan dhibka ku dhacayood u jeedid ee dhibaatadan ku dhacaysa haddaadan u naxariisanin hadduu adduunka ka tagana aakhiray wanaag ku sugaysaa nebi ambiyada ilaahay ka mid ah wuxuu arkay nin intuu soo booday qof nin madaxa ka gooy oo dhibaateeyey si xun u canaado u jirgilay oo dhibaateeyey qofkii asagoo cabanayo in naxariisada ku haya naxariis darro madaxa uga gooyey aad buu nebigu u qiirooday ilaahay buu la munaajoodoo la faqay wuxuu yidhi yaa rabbi xilmak cala aldaalimiin adara almadluumiin dulqaadka aa daalimiinta aad u leedahay dadkii madluumiinta ahaa dulmanayaashii buu ilaahay oo dhibayaa buu yidhi ilaahay nebigii isla markii wuxuu tusaaleeyey nebiga ilaahay ninkiioo jooga meel aad iyo aad u barakaysanoo cilliyiin ku damaashoonaya ku naxariisanaya ku raaxaysanaya markaasuu ilaahay wuxuu ku yidhi nebigii xilmi cala aldaalimiin wasala almadluumiina fi acla alcilliyiin dulqaadka daalimiinta u lahaa waa kan gaadhsiiyey acla alcilliyiin meesha ugu sarraysa meesha ugu sii sarraysay madluumiintii dadkii dulmanaa war dadkaan baahan dadkaan dhibaatoonaya dadkaan la dulminayo ma aha ilaahay inuu moog yahay ilaahay maalin maanta ay uga dhibaato badan yihiin buu siinayaa laakiinse iyay kusoo laabanaysaa kan dulminaya kusoo laabanaysaa kan dulmiga uga aamusan bay kasoo kusoo laabanaysaa kan maxaanku idhaahdaa ee baahida iyo dhibaatada iyo naxariistarrada ku fiirsanayay kusoo laabanaysaa walaalayaalo maanta haddaad waxaysatidoo jeebkaaga wax ku jiraan maanta haddaad barwaaqaysan tahay waxa waaye alxayaatu duwal noloshu way wareegaysaa wa tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas war maalmahaas dadkaasay ku wareegayaan kii shalay waxaystaa birri weynaya kii caafimaadka qabaa birri xanuunsanaya kii maxaanku idhaha faraxsanaabaa birri murgaya kii noolaabaa birri dhimanaya waxaad maxaanku idhaahdaa ku xisaabtantaa birridaadu siday noqonayso si alla birri kaaga badbaadiyo haddaad kan xanuunsan xanuunkiisa u taagan tahay caafimaad joogtaabaa ilaahay uu ku siinaya haddaad kan baahan baahidiisa u taagan tahay dhereg joogtaabaa ilaahay ku siinayaa kan dulman dulmigiisa haddaa u taagan tahay dulmila'aan joogtaabuu alla ku siinayaa kan maxaanku idhaahdaa dhibaatoodoo geeriyooday oo maxaanku idhaha aqoontu bannaanka ku soo dhacday araamisha haddaad u taagan tahay ilmahaaga iyo maxaanku idhahdaa araddaada iyo awlaaddaada ilaahay subxaana wa tacaala baa garab siinaya oo aqoontaadii maxaanku idhaha garab qabanaya ilaahay subxaana wa tacala wuxuu yidhi walyakhsha aladiina law tarakuu min bacdihim duriyatan dicaafan khaafuu calayhim falyataqu llaha walyaquuluu qawlan sadiida war kuwa hadday dhintaan ka baqaya buu yidhi inay ilmahooda dhibaato uga tagaan marka hore ilaahay ha ka baqaan wax wanaagsan eray wanaagsan iyo ficil wanaagsanna bulshada ha la dhex yimaadaan ta'miinaadka iyo maxaankur ashuuransiga ugu wanaagsan caymiska ugu wanaagsan ood ilmahaaga u samaysaah waa maxay waa inaad alla ka baqdaa ummaddeena aad maxaanku rahdaa anfacdaayo aad aad wax tartaa ood samaysaa wey marka taas ayada abaan ku gubaabinaynay maxaanku idhahdaa waana ugu celcelinaynaa ummadda soomaaliyeeday is-anfaca isgarab qabta dad muslima boqolkiiba boqol ahluqiblo oo halkaas u wada tukanayaa tihiin gacmahana isqabto kiina daalimka ahi kan kale maxaanku idhahdaa ha qabto ha yidhahda walaalow dhibka naga daah taas ayadaabaa liibaanteennu ay ku jiraysaay waayahay aad baa umahadsan tahay sheekh cabdulqaadir sheekh cali ibraahim baqdaadi wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda soomaaliya dhegaystayaasha iyo daawadayaasha khadka telefoonka barnaamijka kusoo wacaya ayaan jeclaha markaan inaan fursad siiyo si ra'yigooda iyo fakarkooda aan u dhegaysano dhegaystaha khadka ku jira halo halo salaamu calaykum waayahay dhegaystayaasha mar kale waxay naga soo wici karaan siddeetan iyo lix toban toban iyo labo siddeetan iyo lix toban toban iyo saddex siddeetan iyo lix toban toban iyo afar waxaadna soo weydiin kartaan su-aal ama faker aad soo jeedin kartaan oo mawduucaanu ka hadlayno oo haddaad la socoto barnaamijkana waxa uu si toosa idinkaga imanayaa stuudiyaha toddobaad ee radio muqdisho iyo telefishinka qaranka soomaaliyeed meel kastoo joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka sheekh cali ayaan u gudbayaa si aan dhegaystayaasha mar kale ugu soo laabto sheekh cali waxaan rabaa inaan ku weydiiyo qofka muslimka ah runtii maanta wax haysta sida wasiirkuba uu ka hadlay walaalihiisuna ay dhibaataysan yihiin maxaa la gudbo
aad iyo aad baa umahadsan tahay waqtiga cariid waayo waxaan jeclaa lahay dardaarankii iyo sidii laysu shaqay lahay maadaama isniinta aan dukanayno rajaynayno inaan dukanno sidii bulshada loo dhaqaaji lahay oo wax loo loo gaarsii lahay alaanaadka iyo sidii amniga loo wada sugi lahay wasiirkana dardaarankeeda noo soo jeediyo noogu qatimo waqti nooma harin taa adiga aad ka hadashay laga hadli maayo bani aadamku in uu dhibaato u soo maraayo marxalo kala duwan u soo maraayo muran kama taagna bani aadamku dhibaatooyin fara badan laxadaad yani daqiiqada xaalo kala duwanow la kulmayaa marka isagoo la kulmaayo waxaa loo baahan yahay qofta bani aadamka inuu xasuus leeyahay fikrad ou leeyahay inuu cabqariyad leeyahay iyo aragti ou leeyahay inuu maaragtay dhibaatada ou wanaag u ku xasuusto wanaagga ou haystana ou dhibaato ku xasuusto isagaa qof walba looga baahan yahay ummadda soomaaliya waxaa la gudboon xaaladda hadda lagu jiro iyo waktiga hadda lagu jiro iyo bisha hadda lagu jiro ummadda soomaaliya nolosheedu maanta ma sina yacni mustawa siman ma ah mustawo kala duwan waaye qaaraa biyahay cabi lahayeen la qaaraa cunta la qaaraa maxuu ahay xoolahoodii ay dhamaashow haayaan qaal baa maxuu ahay qarahan xamar weyla yaalla iyo bakaaraha iska jeexjeexanaya oo meel kuleel ka jiraba aan u warahaynin marka in la fikiro oo intii wax haysata wasiirka wuxuu ka dhawaajiyey in ay noo furaan hay-adaha isgaarsiinta yacni masalan muwaasalaadka inay nambara noo furaan si wax loogu shubo lana yaraysan qof walba intay heli karto ay ku shubto arrintaas unbaan dhihi lahay aniga wasi aan la qabaa waxaa kaloo jirta shan shay oo ummadda lagu halligo ayaa jirta oo nabigu yidhi calayh isalaatu wasalaam khamsun bikhamsin shan shan baa lagu jaaziyaa maa naqalla qowmun alcahda ilaa sallada allaahu calayhim caduwahu wuxuu yihi dad ballan ka baxa ma jiraan kii ilaahay lala gala ha ahaado mid bani aadan lala gala ha ahaato dadka hadduu ballanka ka baxo ilahay cadowgooda ku sallidaya wamaa xakamuu bikayri maa anzala allah ilaa fashaa fiihim alfaqr wixii ilaahay au soo dejiya waxaan ahayn haddii laga dhigo qodob ee qof lagu xakumaayana ee wax lagu xakumaayana waxay noqonaysaa dadka faqrigaa ku faafaaya faqribaa ku faafaaya waxaan rabaa kitaabka ilaahay in dadka lagu xakumo oo la yidhaha aayaddan qur'aan xadiiskan qur'aan maxaad ka qabtaa haddii lagu xakumo waxba kama qaba iigaanku ku fuliyeyna dadku waa islaam ma dhihi kara cid dhihi karta ma jirto kitaabka ilahay laygu fuli maayo ma jir dhihi karta ma jirto wuxuu yiri maa fashad wamaa fashad fii qowmin alfaaxishatu ilaa fashaa fiihim almowt dad faaxisha kuma faafto ilaa ay ku faafta dhimashaa ku faafayso waa aragta aidiska faaxishow ka yimaadaa sinow ka yimaadaa waayo macnaheeda marka haddii ummaddu ay diinteeda ka baxdo oo dad aan akhlaaq lahayn oo maaragta aan dhowrsanayn ay noqoto dhimashada waa badanaysaa meelo badan min kulli fajin camiiqan bay ka imaanaysaa wuxuu yidhi haddii ay alaabta wax lagu beego waa maaragta miisaanka iyo maxana beega haddii la khafiifiyo iyadana waxaa dhacaysa abaar baa dhacaysa waxaa dhacaysa maaragta roob yari baa dhacaysa haddii sekada la bixi waayo roobka waaba la xiraaba waa xirbaaba roob marka sekadii xoolihii lagama bixiyo hayo badarkii laga bixi maa lacagtii laga bixi maa dadka soomaaliya intay cibaado yihiin ama inta arkaanu islaam laga hadlo waxay ugu liitaan sekada wuxuu yiri rasuulka calayh isalaatu wasalaam low calima allahu ana sakaata alagniyaai laa takfi lfuqara'a la akhraja allahu min cindihi maa yaquutu haddii ilaahay uu og yahay buu yiri sekada xoolahooda inaysan bulshada kaafinayn wax kaloo u jiday lahay maxaa waaye marka waxaa weeye ma aha sekadu wax sigaar lagu gadanaayo ama jaad lagu gadanaayo ama lagu tamashlaynaayo ma ah quutul daruuri ahaan in dadka loo siiya loogu talagale haddii dadka wax haysta ay sekada bixiyaan waa ku filan tahay bulshada soomaaliyeed haddii dadka maaragtay miisaanka dhimaaya maanta haddaad suuq tagto ee aad tiraa waxaan soo gadanayaa kiila muxuu ahay hiliba rubacaa kaa maqan markaad guriga tagto kiilo beriisa kiilo sokora rubacaa ka maqan maxay tahay takhfiif waay tadfiif waay weylun lilmudafifiin oo ilahay qur-aankiisa ku yiri hal layska daayo shantaanan hadda sheegnay waa shanta roobka saadhiga u imaanshadiisa haddii shantaas la xanibana roob ma imaanayo daarakana wasiirka aan noo sameeya waayahay waa mahadsantihiin dhegeystayaashana wakti uma heli doono si aan rajaynayo waktiga gabagabow naga yahay waxaan rabaa inaan dardaaranka kusoo gabagabayno wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta sheekh cabdulqaadir sheekh cali ibraahim baqdaadi iyo qorshooyinka degsan maalinta isniinta ah oo maalinta ugu dambeysa oo dadku soomi doonaan iyagoo soomana ay banaanada isugu soo bixi doonaan iyo wasaaradda qorshaha maalintaas ay u diyaarisay bal inaad noo soo gabagabayso bismi illaahi raxmaan raxiim horta annagu baaqiina waan jeedinay sistamka dowladnimona dabaqaad weeye iyo darajooyin culummada waxaa saaran inay u qumaan ayagu inay qunuudaan inay dadkii maxaan ku dhaha wacdiyaan inay waaniyaan inay salaaddii tujiyaan maamulladana waxaa saaran inay maxaan ku dhahdaa fagaarayaashii layskugu imaan lahaa u diyaariyaan inay makrafoonadii iyo maxaan ku dhahdaa wixii dadka layskugu soo saari lahaa gaadiidkii iyo wixii ay ay u diyaariyaan inay maxaan ku dhahdaa maamulkii inay maamulkii maxaan ku dhahdaa ay ay ay ay ay maamulkii ay meesha iyo amnigoodii ay ay sugaan inay maxaan ku dhahdaa marka hawshaasina waxay usii dhaadhacaysaa gobol walba gobolkii waxaasi ay ka dhacayaan cidda maamulka gobolkaas gacanta ku haysa hadday maamul goboleed tahay laftirkeeda maamul goboleedkaasi gobolka bay usii daadegaysaa uu joogo hadda annagu waxaanu qorshaynay in maadaama masaajidka isbahaysigu uu yahay masaajidka qaranka barxad aad iyo aada u weyna uu leeyahay marka hore isbartiimo dadka in iskugu geeyaanu rabna haddana waxaa nidhi war masaajidkiibaaba barxad weyn oo la nidaamiyey oo nidaamsan leh in maxaan ku dhahdaa dadkii la iskugu soo saaro muwaajibka ugu weyn marka wuxuu ku dhacayaa maamulka gobolku maxaan ku dhahdaa uu ku dhacayaa ayagaa maxaan ku dhaha waxaa laga rabaa dadka inay soo abaabulaan roobdoonka ama banaanbuxu wax ragga kaliya la keenaya maaha dumar caruur rag maxaan ku raaa cid allaalaya ciddii maxaan ku raaa qof weyni qof yar qofkuna meel loo soo labisanayo xaraga loo soo aadaya maaha waa meel iltijaa ilallah qofka asagoo isdullaynaya inuu maxaan ku raa dadka qaar cayoo cagacadba hadday imaan karaan inay yimaadaan way iska habboon tahay thiyaabu badlatin dharkii qofka uu suuqa iskala joogoo asoon labisnayn oo iscatarin oo isbarafuumin oo isbaalkaynin inuu maxaan ku raahdaa meesha uu yimaado xaraga aanan u imaanaynin isbihinbihinaya marka inay soo daabulaan dadkii ciddii soo aadi karta meesha soo gaari karta inay maxaan ku rahdaa magaaladii ku faafiyaan annaguna tansiiq baanu kala samaynaynaa arrintaas ayada ah waxaa amniga wasaaradda amniga iyo gobolka banaadir bay khaasatan muqdisho dadka lagu qabanayo u xil saaran wasaaradda maxaan ku rahdaa arrimaha gudaha iyo gobolkii oo haddana islehna dee un gobolkiibay qayb ahaan wasaaradii arrimaha guud ahaan buu qayb ka yahay gobolkii marka mas-uuliyadda ugu weyn horta waxay ku dhacaysaa waa gobolka bay gobolladay ku dhacaysaa khaasatan annagu maadaama banaadir aanu joogno caasimadii joogno wax allaalay wixii wadiifo gaaroon qabanayno calaacaati gobolkay ku dhacaysaa waxaana maalinta isniintaa labada saac oo subaxnimo baa masaajidka isbahaysiga salaatul istisqihii in lagu ogo ay munaasabadu ay tahay marka insha allah de isniintii sabti oo biri ah iyo axad baaba kasii horaysa marka waxaan rajaynaynaa inaanu ka qayb qaadanno sidoo kale cid allaala iyo cidda aana sii gaarin degmo walbaahi masaajidka jaamica oo masaajidka ugu weyn inay maxaan ku rahaa ayagiina ku ogaanoo maxaan ku rahdaa waxaa laga yaabaa dad odayaala dad waayeelaa dad bahalkiya oo aanan soo gaari karin halkaani inay maxaan ku rahdaa jiraan inay halkaas ayadaa lagu oogo oo hal mar gacmaha aanu isla horsanno taas ayada ah sababta keenta dhibaatooyinka iyo waxyaalaha lamidkaa waa mawduuc dheer wakti baanu ka hadlaynaa waxaa keenta alinkibaab cala shahawaat dadku shahawaadkii inay ku duldhacaan ama shubahaadka ay raacaanoo sida dadkan la laynayo la qarxinayo la dhibaataynayo waxyaala dhibaatada keenay ka mid yihiin waa mawduuc dheer oo ah dariiqii toosnaa oo dhinac looga bayro weeye soomaaliyana taariikhda waxi ay kasoo martayna dee mar baanu ka sheekayn doonaa iyo sida makhrajka guud ee looga bixi doono mawduucaani uma suubamo wax badan baa maxaan ku rahdaa jira marka taas ayadaabaan ku guubaabinayaa in la iltizaamo baaqii maxaan ku raha aanu soo jeedinay maxaan ku rahaa maamulladuna ay si jidii ama dhab ay u qaataan bulshada soomaaliyeedna qof walbaahi meesha uga aadan uu ka qabto aanana isku naxariisanno kadibna ilaahay aanu wada barino wada tugno waxaan rajaynaynaa intaas haddaan samayno wax aanu ku faraxno inaanu la kulmi doonno ilaahay kala kulmi doono khasnadiisa qaaliga ah oo weyn oo baaxadda ayaan marna dhammaanayna laga faqrinayn inay noo furmayso baan rajaynayaa aquulu qowli hada wastaqfir llah li walakum wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu aad buu mahadsan yahay wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda soomaaliya mudane sheekh cabdulqaadir sheekh cali ibraahim baqdaadi iyo sheekh cali sheekh maxamuud sheekh cali dheere oo agaasimaha waaxda diinta ee wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee soomaaliya isaguna ahaa waxay igala qaybgelayeen barnaamijka kulanka toddobaadkan oo aanu toddobaadkan ku eegaynay mawduuca ama cilaaminta ay wasaaradda awqaabta iyo arrimaha diintu samaysay oo ah in maanta soon ka bilaabanaya ilaa afar maalmoodna soconaya ay guud ahaan bulshada soomaaliyeed bilaabaan maalinta isniintaana oo maalinta afraada iyadoo dadku sooman yihiin ay isu soo baxaan dadku oo ay salaada roobdoonka dukadaan oo laysu yimaado o ilaahay loo laabto waxaana rajaynayaa in guud ahaan dadka soomaaliyeed ay u hogaansami doonaan go-aanadaas ay wasaaraddu soo saartay kaasoo aan rajaynayo in ilaahay uu bulshada soomaaliyeed kaga samata bixin doono ee dhibaatooyinka haysta waayahay hay-adaha nabadgelyana aan rajaynaya in iyaguna doorkaas mid lamida ay ka qaadan doonaan guud ahaan barnaamijkii kulanka toddobaadka maanta inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa inta aan barnaamijkan mid lamida ku wada kulmi doono aniga iyo asxaabta igala qayb qaadatay barnaamijka waxaan idinkaga tegaynaa iyo wasiirka iyo sheekh caldeeraba wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh